barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
waa duhur khamiisa bisha disembar waa saddex sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo oo aan ugu tala galnay dhallinyarada waxaa halkan idinka idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qof walba waa isleedahay markaasi uu wanaagsan yahay in kii ay ka heshaa markaas ee aanan soo wici karin ayada ay wacdaa markaas amaba ay taleefonka lacag ugu shugtaa inaysan midna mataqaanaa aysan baloob saarin aysan shaydaan qaadin
axmed kadiye waa mid ka mida dhallinyarada sida weyn caanka ugu ah dhinaca facebooka wuxuu sameeyey majaajilooyin iyo sheekooyin xiise geliya dhallinyarada barnaamijka qodobada aan idinkugu hayno ayayna ka mid tahay
runtii waxaan xasuustaa haddii aan dhahdo saddexda december waxa aan xasuusto waxay ahayd dhacdo aada iyo aada u foolxun in macnaha ay maalintaaseyto ayadoo ay jirtay xaflad qalinjibin muddo daqiiqadaa kadib dhacdada isku bedeshay tacsi iyo murugo
lix sano ka hor maanta oo kalena waxaa hoteelka shaamo oo ku yaala magaalada muqdisho ka dhacay qarax ay ku dhinteen mas-uuliyiin dowladeed iyo arday qalin jabinaysay sidoo kale waxaan qodobo kala duwan oo ayaa inoo soo socda waxaana ka mid ah
sheekooyinkaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan kartaa inta uu socdo barnaamijka dhalinyarada maanta oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in magaaladaasi uu ka socdo dagaal culus oo laisku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan wariyaha v o eda ee magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in dagaalku uu bilowday ilaa sagaalkii subaxnimo ee saaka waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac kala duwan oo la geeyey goobaha caafimaadka wariyaha v o eda ee gaalkacyo ayaa kusoo waramaya in la xaqiijiyey dhimashada ilaa iyo lix qof hase ahaatee haatan weli lama hayo tiro sugan dagaalkan ayaa imanaya iyadoo maalin kadib markii labada dhinac ay kala saxiixdeen heshiis lagu soo afjarayay xiisadii ka taagnayd magaalada gaalkacyo wixii warar ee kusoo kordhan idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan ilaa iyo afar iyo toban qof ayaa dhintay toddobiyo toban kalena way ku dhaawacmeen weerar lala beegsaday xarun lagu tababaro dadka naafada ah oo ku taalla gobolka california ee dalkan maraykanka laamaha ammaanka ayaa sheegaya in la aqoonsaday laba qof oo toogashadan ku lug lahaa kuwaas oo la dilay cabdisalaan siciid faarax oo ku nool gobolka california ee dalkan maraykanka ayaa faahfaahin ka bixinaya macluumaadka ilaa haatan ay soo bandhigeen laamaha ammaanku waxa ay wax ka dhexeen meel los angeles u jirta qiyaastii dhowr iyo konton mayl oo magaalo ah oo la yidhaahdo san bernardino county xarun social serviceku ay leeyihiin oo qiyaastii dad aada iyo aada u fara badan ay ka shaqeeyaan shan boqol iyo konton qof in ka badan islamarkaasina ay dadku isku diyaarinayeen ama ay ku guda jireen xaflad aada iyo aada u weyn kadibna booliisku waxa ay sheegeen muran halkaas ka dhashay ninkan arrinta loo aaneynayo inuu sameeyey in uu dibadda u baxay waxyar kadibna rasaaseyntu halkaas ay ka bilaabatay wararkii ugu dambeeyey oo booliisku ay shaaciyeen shaksiyaadkii ka dambeeyey toogashadaas oo ay ahaayeen wiil iyo gabar wiilkana magaciisa waxaa la yidhaahdaa sayid faruuk gabadhana waxaa la yidhaahdaa tashfiin maali khasaaruhu waxa uu la egyahay afar iyo toban dhimasho ah iyo toddobiyo toban dhaawac ah
cabdisalaan siciid faarax oo gobolka california ku sugan ayuu kaasi ahaa
halkaad nagala socotaana waa v o a washington saddexdii disembar labadii kun iyo sagaalkii maanta oo kale waxay u ahayd jaamacadda banaadir maalin murugo badan waxaana munaasabad qalinjibina oo ay ku sugnaayeen arday ka qalinjibinaysa jaamacadda banaadir brofesoradii jaamacadda iyo waalidiin iyo xubno kaleba oo ka kala socday dowladda markaasi jirtay ayay ku sugnaayeen hotelka shamow dadka maalintaasi qaraxii halkaasi ka dhacay ku dhintay waxaa kamid ahaa wasiirkii caafimaadka qamar wasiirkii tacliinta sare ibraahim cadow wasiirkii waxbarashada axmed cabdulaahi waayeel waxaa kaloo kamid ahaa dhakhaatiir caana oo kamid ahaa brofesor maxamed aadan oo loo yaqaanay doctor shahiid dad markaasi u badnaa ardadii qalin jebinaysay iyo waalidiin ayaa dhaawacu kasoo gaaray dad kale oo ay ka mid ahaayeen suxufiyiin ayaa iyana goobtaasi ku geeriyooday haddaba lix sano kadib waa sidee xaaladda waxbarasho ee jaamacadda banaadir wariyaheena cabdiqaadir maxamed okey ayaa isagu tegay jaamacadda banaadir warbixintan ayuuna noogu soo diray
waxaan joogaa jaamacadda banaadir cambaska doctor shahiid ee kilomitr saddex iyo toban jaamacadda banaadir lix sano kadib waxaa ka socda waxbarasho caadi ah iyadoo maanta oo kale saddexdii december laba kun iyo sagaal ay waayeen saaxiibo badan oo u badnaa arday qalin jabinaysay farxaddoodiina halka ay ku waayeen dhakhaatiir iyo dad madax ahaa oo kaa soo qayb galay xafladaasi laakiin lix sano kadib jaamacadda waxaa ka socda waxbarasho caadi ah waxaanan tegi doonaa kalaasyada ay joogaan ardayda gaar ahaan waxaan la sheekaysan doonaa bal dadkii maalinta goobjoog ahaa waxaa ka mid ah injineer raage maxamed aadan oo aabihii brofesor shahiid ee lowma adara kambaskan maalinta uu ku waayey qaraxaasi ka dhaca laakiin uu dhabar adeegay waxbarashadiisii laamasarka haddana ka mid a dhallinyarada ka shaqaysa jaamacadda banaadir mar labaad aada umahadsan tahay kusoo dhow v o eda aad iyo aad ayaa umahadsan tahay waxaan maanta umahad celinayaa v o a oo programkan aad iyo aad ku wanaagsan ka sameynayso lix sano kadib jaamacadda banaadir meesha ay taagan tahay dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday hotel shamow labada kun iyo sagaalkii saddexdii december runtii waxaa waaye waxaan dhihi karnaa lix sano kadib jaamacadda banaadir waxaa u socdo sidii wax ugu talagashay waxbarashadeedii bixintii waxbarashada sidoo kale horumarinta ee dadka u qabanaysa sidaa ogtihiinba jaamacadda banaadir waxaan dhihi karnaa waa jaamacad ay leeyihiin communitiga jaamacadda banaadir kuma tirsano afkaare ka imaaday wadamo kale ha noqdaan wadamada reer galbeedka ama wadamo kale midna ku tirsano jaamacaddan waxay ku tirsan tahay communitiga wax communitiga laga helo ee communitiga dib wax loogu baraa injineer raage maanta oo kale saddexda december maxaad adigu si gaar u xasuusataa
runtii waxaan xasuustaa haddii aan dhahdo saddexda december waxa aan xasuusto waxay ahayd dhacdo aada iyo aada foolxun in macnaha ay maalintaaseyto ayadoo ay jirtay xaflad qalin jibin muddo daqiiqadaa kadib dhacdadii isku bedeshay tacsi iyo murugo runtii meeshaas macnaha waxay ahayd macnaha farxaddii iyo reynreyntii iyo isku hambalyeyntii xafladda markii ay dhici lahayd ama ugu dambeyntii xafladda la qaban lahaay soo gebagabeynteeda ayaa waxaa dhacday in borsoor dufle oo ahay markaas qoftii meesha taagnaayay oo qudbeynaya in hal mar qarax aada iyo aada weyn meesha uu ka dhaco runtiina jaamacadda ay ku weysay dad udub dhexaad u ahay waalidiin macalimiin arday iyo kuwa qalin jebinaya oo markaas ibdhaheenna aqoon-yahano soo baxay soomaaliya usoo baxay ay ahaayeen runtii taas ayadoo meesha ay ka dhacday oo dhibaata walaahi aabahii ayaa ka mid ahay waa sax sida aad sheegtay bursar shahiid runtiina sidaan hore u sheego wuxuu ahay nin ka baxay ummadda soomaaliyeed nin qaran ayuu ahay ma ahay nin hal magaalo ama hal tuulo oo soomaaliya ku taale laga garanayo wuxuu ahay nin uu hortaagan mar walbana aan dhihi karnana fikirkan maanta jaamacadda banaadir ay kasoo baxeen kun qofood dadka aan kula kulmay jaamacadda banaadir waxaa ka mid ah arday lagu magacaabo cabdulaahi axmed cali oo igii sheega inuu ka yimiday gobolka sool magaalada laascaano islamarkaana wax ka dhigta jaamacadda banaadir sanadkii saddexaad ee caafimaadka cabdulaahi kusoo dhawow v o da bal waxbarashadaada iga waran maanta oo kale ani aada iyo aadaan faraxsanahay haabi ayaanahay waxaan ka imi gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood waxaan usoo doontay anoo ka warhaya waxbarashada iyo tayada jaamacadda banaadir waxaan uga imi meesha a og tahay inay dhararkeedu iyo xadiga ay laagtahay fogaanteeda inaan uga imaado jaamacadda banaadir aana galo waana ku farxsanay alxamdulilah waxaan lagu soo dhoweyay jaamacadda banaadir si fiican waxaana ku leeyahay saaxiibo badan asxaab badan iyo dhammaan macalimiinta iyo dhakhaatiirta oo dhanaan saaxiib wanaagsan la leeyahay waxbarashada jaamacadda aad bay u fiican tahay dhakhaatiirta waxay gudanayaan wajabaadkooda shaqo si fiican ayay u bixiyaan maadooyinkooda wayna soo xaadiraan waqtiga loogu talagalay anagana si fiican oo lamid ayaan uga faa'iidaysanaa waqtiga loogu talagalayna xiisadda waa soo xaadirnaa aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay ardayda jaamacadda banaadir saan horeda kuu sheegay waxaan joogaa jaamacadda banaadir oo cambaska doctor shahiid kilomitr saddex iyo toban maxaad barataa bal ka war waxbarasho jaamacaddan bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdinuur cabdullaahi salaad oo ku magac dheer socdaal waxaan bartaa jaamacadda banaadir waxaan ka dhigtaa kulliyadda caafimaadka waxaan ahay semester seven waxaan marka koowaad aada uga xumahay maanta oo kale labada kun iyo sagaalkii jabkii weynaa ee loo geystay ardayda jaamacadda banaadirka qalin jabinaysay iyo takhaatiirtii waxaana aada ugu faraxsanahay aniga inaan ahaado member ka tirsan jaamacadda banaadir waana ku faraxsanahay waxbarashadeeda waana midda keliyahay aniga qancin karta sidaan aaminsana jaamacadda banaadir murugo weyn ayaan dareemaa marka aan soo xasuusto ardaydai ka tirsaneed jaamacadda banaadir kuliyad kasta isugu jirtay ee ku dhimatay qaraxii labada kun iyo sagaalkii loo geystay hotel shamu ka dhacay waxaan aada uga xumaada takhaatiirtii iyo takhaatiirtii soo qalin jamiil soo elyartii soo bixisay ee jaamacadda ka geeriyootay markasta aan soo xasuusto sanadkan oo kalena intaas ayaan kusoo koobaya booqashadii maantaan ku tegay jaamacadda banaadir cambaska doctor shahiid kilomitr saddex iyo toban cabdulqaadir maxamed cabdulla v o a kilomitr saddex iyo toban
garay waa midan ila loo hayey waa qasaarina garay waa midan ila loo hayey aanu intaasi ku dhaafno warbixintaasi ismaaciilow waxaad moodaa in labadii kun iyo sagaalkii december ay runtii warbixintan iyo heestanba dib ay noogu celiyeen oo ahayd maalin qarax ay ku naf waayeen dad badan oo usoo kacayay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro markaasi waxbarashadooda soo dhamaysata oo waqtigii noloshooda ugu farxadda badnaa oo ay qalin jabinayeen ku jiray sidoo kalena mas-uuliyiin badan ayaa qaraxaasi ku dhintay anu intaasi ku dhaafno haddana waxaa idinku soo maqan dhegeystayaal barnaamij aanu ugu talagalna inaanu kaga hadalno sheekooyinka ugu xiisaha badan ee lagu faaleeya shabakadaha isgaarsiinta bulshada ismaaciil xuseen farjar oo barbarkayga fadhiya ayaa noo haya haye ismaaciil
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamij aan ugu talagalnay sheekooyinka loo sida aadka ah loogu faaleeyo toddobaad walba shabakadaha isgaadhsiinta bulshada oo dabcan facebook twitter instagram iyo kuwa la halmaala ay ka mid yihiin haddaan ku horeyno mid ka mid a sheekooyinka sida weyn dunida usoo jiiday toddobaadkan waxaa ka mid ahaa faallo uu bixiyey weliba qoraal uu soo saaray ninka aasaasay ama ka mid a shanta qof ee aasaastay facebooka waa mark zuckerberg marka hore mark zuckerberg waa mid ka mid a shanta qof ee aasaastay shabakada facebook hantidiisu waa ilaa afar iyo afartan bilyan oo dollar waa mid ka mid a dadka ugu saaxiibada badan facebooka waxaa boggiisa gaarka ah ku xidhan ilaa saddex iyo afartan milyan oo qof haddaba dhowaan waxa u dhalatay inantiisii ugu horreysay waxaana ugu magac daray max mark zuckerberg ayaa boggiisa facebook ku shaaciyey waraaq aada loogu faaleeyey shabakadaha isgaadhsiinta bulshada caalamka toddobaadkan wuxuu si rasmi ah u sheegay in uu sadaqaysanayo xoolihiisa sagaashan iyo sagaal boqolkiiba ama adduun dhan ilaa shan iyo afartan bilyan oo dollar lacagtaasi ma aha mid uu jeebkiisa ka bixinayo laakiin waa mashruuc soconaya ilaa iyo inta uu nool yahay falsen marka waa waqlashii gabadhiisa saasay u muuqanaysaa inantiisii buu shan iyo afartan bilyan oo dollar ugu wanqalay marka haddaan kusii socdo qoyskani lacagta uu bixinayo waxay ku sheegeen in ay tahay waraaq ay uga tegayaan inantooda yar si ay ugu noolaato duni ka wanaagsan tan ay ku nool yihiin waxaynaba inantooda yar ay soo raaciyeen waraaq dheer oo dardaarana hoga tusaaleyn iyo tilmaamo ay ka buuxaan waana mid ka mid a sheekooyinka loogu hadalhaynta badnaa qodob kale oo isna aada loo hadalhayay waxaa ka mid ahaa shabakadaha isgaadhsiintu ay aadka uga hadlayeen qulqulka qaxootiga ee qaaradda yurub gaadhay waana tiradii ugu badnayd ee Yurub gashaa tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ilaa bishan December waxa Yurub gaadhay ilaa sagaal boqol iyo toddoba kun oo qof sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatan kun afar boqol iyo shan iyo sagaashan qof oo ka mid ahi waxay ku gaadheen Yurub iyaga oo dhinaca badda maray taasi waxay ka dhigaysaa toddoba iyo sagaashan boqolkiiba in ay badda mareen ilaa saddex kun shan boqol iyo saddex iyo lixdan qof ayaa badda ku dhintay ama la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen labaatan boqolkiibana caruur ayay ahaayeen dadka yurub gaadhay sanadkan intaasina waxaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii aan kaga hadlaynay dhinaca waxyaabaha ugu faalaynta badan arrimaha bulshada ama shabakadaha isgaadhsiinta bulshada toddobaad walba maalintan oo kale ayaad kala socon kartaan barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a aan sii raacsadee dhegeystayaashan waxaanu la socodsiinaynaa in boggeena facebooka iyo weliba emailkeena waa soomaali at v o a news ay noogu soo diri karaan wixii fikrado iyo talooyina oo ay hayaan ama ay barnaamijka kusoo kordhinayaan
horta falastinay marka waxaynu marar kala duwan maqnaa dimuqraadi marka heestan soo socota lafteedu waxay ka mid tahay baan odhan karaa heesaha dimuqraadiga ah ee doorashada iyo dooqa furan dadka siinaya haye fanaanku muxuu leeyahay ismaaciilo dee wuxuu leeyahay ereyada aadka dadka usoo jiita waxaa ka mid ah shimbi- shimbirba shimbirkiisa hala duulo qof walba kalna dooqa ha loo daayo labadeenna isla doonay isla doortay quluub alcaarafiin lahaa cuyuun macnaa cid walba carabiga kusoo xirtay
carabi iyo intaas Soomaali.
dhan baana fahmi laakiin soo dhawaada waa cod
jacaylku wadado dalxuma ma galo dambiga ma geeye jacaylku wadado dalxuma ma galo dambiga ma geeye dabadina isla doonay
haye quluub alcaarafiin lahaa cuyuun buu yidhi shimbirba shimbirkiisa hala duulo falastinay waa codadka macaan ee farxii fiska iyo fanaanka cabdi fataax yare waxaan filayaa in markaasi ay dhalinyarada dooqraadiska ahi ay tilmaan wacan siisay
intaasna haddaynu kaga nimaadno heestaas axmed kediye waa wiil dhalinyaro ah wuxuu waana mid ka mid a dhalinyarada aadka caanka uga ah dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta facebooka waxa uu leeyahay bog facebook ah kadib markii ay saaxiibadiisii ay ka buuxsameen oo gaadheen ilaa shan kun oo qof waxaa boggiisa like saaray ama ka helay ilaa toddoba iyo siddeetan kun sagaal boqol iyo toddoba iyo afartan qof sidoo kalena facebookiisa waxaa ku xidhan liiska ama ugu qoran oo ka helay ilaa toddoba iyo labaatan kun laba boqol iyo toddoba iyo siddeetan qof oo kale wuxuuna kusoo gudbiyaa kaftan iyo madadaalooyin kala duwan marka falastiin aadaad dee la sheekaystaan filaya oo si En- wanaagsan mahadsan ismaaciil waxa aan axmed kala sheekaystay mid ka mida sheekooyinkiisa een, oo ah talooyin uu siinayo gabdhaha guurdoonka ah ma gabdhaha mise wiilasha een, w- markan wuxuu la hadlayaa gabdhaha marka bal waxaan weydiiyey sheekadani waxay salka ku hayso إن كابتن كاسي وحو أها روايد أن داونا إيه أو صومالي إيه وحي لهي سي جبر جوردون إيه وحي تاجنيد إن هويدي دا وحي ويدي سي غورمي جورتني سا مركاسي وحي تري جبدي مركا نين في عن هلو هويدي يا جواب كو علسي وحي تري أو نينك في عن gurigu kugu imaanaya marka su-aasha meeshaasay ka dhalatay n wuxuuna kaftanka u dhignaa in gabadha uusan nin fiican guriga ugu imaanaynin waa inay markaas ayadu nin fiican raadisaa in ay ciwaan facebook ah furataa inay ku darsataa qof walba way isleedahay nin rag ah wuu ku anfacaya kee isleedahay inay ku darsataa markaas xataa anigaba aan ugu horeeyay sidaasaan dhahay in ay teleefanada kawada ka wada qorataa qof walba oo isleedahay markaasi wuu wanaagsan yahay in kii ay ka heshaa markaas ee aanan soo wici karin ayada ay wacdaa markaas amaba ay teleefonka lacag ugu shugtaa inaysan ninna mataqaanaa aysan block saarin aysan shaydaan qaadin iyo waxyaaba noocaas oo kale yahay kastanka marka gabdhuhu sidee uga soo jawaabeen een gabdhaha runtii badankooda way fahmeen kaftanka oo gabdhaha soomaalida markii la fiiriyo ayaga ragga raggaa xanaaqo oo kaftan een, ka badanaa dhibo gabdhaha kaftanka aaday ula haystaan marka badankood kaftankii way soo dhaweeyeen way ku qasleen qaarkoodna waxay dhaheen taladani waa tala lugooye ah marka een, inkastoo aysan ka xanaaqin
En, waxyaabaha kale aad soo gudbiso waxaa ka mid a maahmaahyada nadka waxaa ugu magac darta Een, mahmaahyada nedka waa mahmaahyo soomaali ah oo qaab internet ahaan loo bedelay maadaama soomaali badan ee internetka ay isticmaasho oo soomaali badankooda ay ku wada jiraan internetka mahmaayadaasi waxaa kamid ah nin een, gabar sister ka badiyaa nin uma taqaano macnaha kaasoo kale ee ninkii facebook ee laga waayaa sky baa laga helaa ninkii facebook laga waaya sky baa laga helaa waa maamaali soomaaliga ahayd ee ninkii soojoog laga waaya soojiifaa laga helaa saasoo kale waay intaan En, axmed oo bal mid ka mid a kaftanadaasi aad soo gelisay boggaaga facebooka dhegeystayaasha aan waxyar ka maqasheen ciwaankaaga facebook ah ku qoro inaad single tahay ama inaanan lagu qabin ku darso nin walba oo aad isleedahay wuu ku anfacayaa ama aad isleedahay wuu fiican yahay anigaba aan ugu horeeye ciwaankaaga facebook ah kasoo buuxi sawiradaada kuwii aad iska qaatay daraad kuwii shalay kuwa maanta kuwa saacaddan iyo daqiiqadan iyo sikinkan aad iska qaaday nin walba oo friendiskaaga facebooka kamid ah ee markaas kula hadlaya ama ku salaamaya jawaab la-aan ha dirin salaanta ka qaad una sheekey nin walba oo friendiskaaga ah wax walbuu soo qoray haddii aad fahantid ama haddii aadanba fahmin like u saar sidoo kale friendiskaaga wixii rag ahay kugu jira dhan taleefanada ka qoro waxaa macquul ah qaar ku anfacaya inaad ka heshideen mid aad kuu sii anfacaya haddaad heshid dhaqaaley haddii uusan ku soo wici karin xataa adiga wac ama taleefanka lacag ugu shub facebook waxaad ku arki karaysaa dad kala duwan oo kala nuuc ah waxaad ku arki karaysaa nin raste ah ha u malaynin nin walboo raste ah inuu xun yahay waxaa macquul ah xaafadooda inuusan baalbiyeeri ku olin aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa axmed kediye oo ka mid a dhallinyarada madadaalada iyo sheekooyinka kale ee dhallinyaradu ay xiiseeyaan kusoo gudbiya bogaga xiriirka bulshada ismaaciil talada axmed kediyena waa dhegeysanaysa talo wanaagsan shalay iyo maanta talooyinkaaga aad bay u badan yihiin haatanna dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan waan gartay falastiini barnaamijkii ciyaaraha ayaan goordhow dhegeystayaasha u ciyaari doonaa oo aanse mar kale xasuusina ismaaciilow wixii tala ah dhallinyarada ama fikradaha ay qabaan waxay noogu soo hagaajin karaan ciwaankeena oo ah soomaali at v o a news dot com iyo weliba boggeena facebook
waxaynu ku horreyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta kulmo xiise badan ayaa la ciyaaray koobka capital one cup ee waddanka ingiriiska laga ciyaaro iyadoo samafaynalahana ay u soo gudbeen dhowr kooxood islamar ahaantaasina la sameeyey sida ay isugu aadayaan naadiga liverpool ayaa sii wadata guulaheedii ay gaaraysay waayadan kadib markii macalinkooda georgian club uu ku soo biiray naadigaasi club iyo wiilashiisa ayaa waxay lix gool iyo hal ay ku xasuuqeen naadiga southampton inkastoo ilbiraqsiyadii ugu horreeyey naadiga liverpool gool laga dhaliyey ayaa haddana naadigu aysan isdhiganin oo lix gool ayay ku bedeleen sagaashankii daqiiqo ciyaarta ay socotay origi iyo daniel storage ayaa shan ka mid a lixdaasi gool dhaliyey waxaa samafaynalaha usoo gudbay kooxaha everton stoke liverpool iyo manchester city roberto martinez iyo kooxdiisa everton ayaa waxa ay martigelin doonaan lugta ugu horreysa kooxda belgrin uu hogaamiye manchester city halka liverpoolna ay la ciyaari doonto naadiga stoke city iyadoo lugta hore ciyaarahan la ciyaari doono january afarteeda halka lugta labaadna la dheeli doono shan iyo labaatanka isla bisha january ee soo socota sidoo kale dhegaystayaal haddii aynu aadnana waddankaasi spain kulamo xiiso badan ayaa kooba dalarey la ciyaaray iyadoo kooxaha real madrid iyo barcelona ay ciyaartooydooda waaweyn fariisiiyeen islamar ahaantaasina ay soo safeen qaar ka mid a ciyaartooydooda da-da yar naadiga barcelona ayaa lix gool iyo gool ku xasuuqday naadiga villanovenze ee waddankaasi spain iyadoo lugtii hore ciyaartaasi ay kusoo dhammaatay goola la-aan hase yeeshee barcelona ayaa gegadeeda camnu waxa ay ku barbarteen naadiga villanovenz oo markaasi lix gool iyo gool ay kaga badiyeen sandro ramirez iyo munir el xadaadi ayaa shan ka mid a lixdaasi gool dhaliyey halka goolka lixaadna uu dhaliyey ciyaartooyga daniel alves naadiga real madrid ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga keris hase yeeshee arrinka xiisaha badan wuxuu yahay kadib markii ciyaartooyga waddanka ruushka u dhashay ee denis sherishev ee goolka koowaadna u dhaliyay naadiga real madrid uu saddex jaallo hore usoo qaatay xilli uu ciyaaray naadiga vilreal hase yeeshee haddana ay ahayd inuu ganax ahaan uga maqnaado naadiga real madrid koobka hadda ciyaaraysa ee delarey xiriirka kubadda cagta dalka sbain ayaa arrinkani baaraya haddii lagu helo khaladaadkan jira naadiga real madrid waxaa suuragala in ciqaab la duldhigo ay ka mid tahay in natiijadii la ciyaaray dib looga laabto amaba kooxda real madrid laga saaro kooba dalrey ee hadda ciyaarayso kooxaha manchester united iyo arsenal ayaa isku haysta ciyaartooyga da-da yar ee naadiga ayax usoo baxay ee cabdilxaq nuuri ciyaartooyga siddeed iyo toban jir ayaa waxa uu acdar ka dhigaya horyaalka dalkaasi holland iyadoo macalinka naadiga kubadda cagta ee manchester united van hal uu isha la raacayay cabdilxaq nuuri waxaa la rumaysan yahay sidoo kale arsenal in ciyaartooygaasi si aad u xiiseynayso oo madaxa ciyaaraha ee naadigaasi ay naadigu u xilsaartay inuu si gaar ah indhaha ugu hayo islamar ahaantaasina xaaladiisa uu kasoo warbixiyo kooxo kale oo ay ka midka yihiin tottenham everton southampton iyo b s g ayaa sidoo kale la rumaysan yahay in ciyaartooygaasi da-da yar ay danaynayaan dhibaato kale ayaa lasoo deristay naadiga arsenal kadib markii la sheegay in santi cazorla uu muddo saddex bilood oo garoomada ka maqnaanayo kadib markii dhaawac uu kasoo gaaray kulankii gool iyo gool ay la galeen naadiga norwich oo ciyaartooygaasi dhinaca jilibka dhibaato kasoo gaartay laakiin warka wanaagsan wuxuu yahay theo walcott iyo alex sanchez oo naadiga la sheegay inay ka maqnaan doonaan muddo dheer hadda la tilmaamayo in laga yaabo in muddadii la rajaynaya markii hore inay ka maqnaadaan garoomada in ka yar ay maqnaadaan oo sida ugu dhaqsiha badan ay usoo kaban doonaan xubintii cayaaraha dhegaystayaal ee barnaamijka dhallinyarada maantana waa naga intaa
anu intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in berri hadii allaha awoodda lihi uu noo saamaxo qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena dhallinyarada iyo maanta waxaa ka mid a dhallinyarada iyo weliba ismaaciil oo la kala raaciyay jirdhiska waan gartay six back wax la yidhaahdo ama caloosha lixda muruq loo sameeyo dhalinyaro badan ayaa aada u daneeya ama filmada ha ka daawada ama fanaaniinta ha ka daawada ama caafimaad ahaanba falastiin dhinac walba sanadkood eegeysaa ka soco maxaa kaloo warbixin ayaanu idinkaga haynaa dhegaystayaal sidoo kalena waxaad maqli doontaan warbixino kale oo xiisa leh iyo dabcan ciyaarihii hamogaanin markana muusiga aad maqlaysaan waxa uu hordhac u yahay codka macaan ee fanaanka cabdiqaadir cumar macalin jubba intaasina waxay gebagaba u tahay idaacadayadii duhurnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey inta aan ismaqlin idaacadda galabnimo ee afarta waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo kulasi dambe oo xiisa leh
dahayga naxariis adiga ku beene ubaxyahow bidhaame ogada kanuura xigmada jaleecada dahayga naxariis adiga ku beene kalaailaaciyo qob arooryasaayaan agagaarka beerkiyo wadanaha ila xilkiisa bikugu abuure ka kalaailaaciyo qob arooryasaayaan agagaarka beerkiyo wadanaha ila xilkiisa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.